agaasimaha guud ee wasaarada haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka maamulka jubbaland miske yuusuf cali ayaa shir guddoomisay kulan looga hadlayay doorka haweenka ee ka qeyb qaadashada arrimaha amniga cadaaladda iyo hogaaminta kulankan oo lagu qabtay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka qeybgali wasiiro ka tirsan maamulka jubbaland iyo qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada kismaayo miske yuusuf cali agaasimaha guud ee wasaarada haweenka maamulka jubbaland ayaa ka warbixisay ahmiyadda kulankan markii laga hadlayo nabadda iyo amniga runtii waxaa ognahay inaysan ahayn wax keliya ee wax ka qaban karto wasaaradda haweenka ay tahay wax si collective loo wada shaqeeyo mise wax mataqaanaa ku wada xiran wasaarado badan muhiimada maanta agaasimayaasha guud halkan iskugu keenana waxay tahay inaan bal isla fiirino waxyaalahaan ka qaban karno iyo sidaan ugu fududayn karno inay haweenka ay ka qayb qaadaan nabadda iyo amniga inaysan keliya noqonin kuwa ku naalooda nabadda mase hoos fadhisto mase mataqaanaa si indirect leh impactka nabadda ay keliya aysan helin laakiin inay guusha nabadda naftirkeeda ay ka qayb qaataan haddana aan ognahay inay in badan ka qayb qaataan iyo amniga intaba inaad nooga shaqeysaan insha allah idin rajaynaya waxaa halkan nala fadhiya wasaaradda amniga zaaid ay u qusayso wasaaradda cadaaladda wasaaradda qorsheynta iyadana aan rajaynayno shaqo kasta oo markay soo marto mase project kasta markay soo marto inay ka shaqeeyaan ay ka fiiriyaan gender lensiska mase gender inclusiveka inay ka fiiriyaan iyadana qaar kamid a xubnaha ka qeybgali kulanka ayaa wasaaradda haweenka jubbaland ku bogaadiyey qabsoomidda kulankan aada iyo aada waxaan u bogaadinayaa wasaaradda haweenka ee qoyska iyo xuquuqul insaanka ee soo qabaqaabisa kulankan ayna u yeertay wasaaradaha bahwadaagta ah iyo dhammaan agaasimayaasha wasaaradaha dowladda jubbaland si ay maanta kulankan uga qeyb galaan dowrka haweenku ay ku leeyihiin nabadgelyada iyo amniga iyo si guud noloshaba sida la sheegay dumarku waa lafdhabar run ahaantii dowladnimadeenna soomaaliyeed ayay lafdhabar ka yihiin annagu haddaan nahay bahdi cadaaladda run ahaantii haweenku waxay noo yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan annagu cadaaladda iyo dastuurkan ka shaqaynaa waxaan aada iyo aada ugu dadaalnaa dowrka haweenku ay ku leeyihiin in la muujiyo cadaaladda dumarka dee waxaa jirtay oraahyo badan oo dhaysa dumarka iyaga naftooda isuma roon mar walba waxaad aragtaan wadamada horumaray oo dimuqraadi dimuqraadiyada aada ugu sheekeeyaan markay dumarka madaxweynenimada isu sharxaan waxa ugu badan ee ka codeeyo waa dumar kale dee dhiskaashano weynna waan ka galnay hawshaas adigan waad inaad ka qayb gashaa laga yaaba marka dumarka iyagana ha isu roonaadaan annaga ka boolis ahaan ka wasaaradda amniga ahaan kulankan ayaa haweenka loo qabtay u horseedi doona sidii ay kaalin wanaagsan ugu qaadan lahayeen arrimaha amniga cadaaladda iyo hogaaminta